بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا نوح قبل عبنيا آيات كنتم يكوان من سورة الأنبياء قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلهي سبحانه وتعالى markuu inoo soo sheegay dalaa-isha tusinaysa towxiidka nubuwada macaadka iyo noqoshada dambe wuxuu arrinkaa la xiriiriyey qisastii ambiyada in la raaciyo iyo wixii ku dhacay ambiyadaas oo dhibaatooyin badan ah iyadoo markaas qalbiga loogu qaboojinayo nebigeena moxameda calayhi salaatu wasalaam oo la leeyahay walaalaha ambiyadii kale dhibaatadaasoo kaley soo mareen sida uu u sabro nebigu dhibta soo wajahaysana ugu dul yeesho iyo naftiisa inuu ku nageeyo kuwa gaalada ah siduu ma garanaysaa dhibaatadooda ugu dulqaadan lahaa cadowga ilaahay ah diintana u gaarsiin lahaa qaala tacaalaa walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii baan siinay min qablu horay min siqarihi bay ka dhigantay yaridiisiiba min qablu horay baanu hanuunkiisiiba siinay nebiyullaahi ibraahim qisas badan baa halkan laynoo sheegayaa awal waxaa qisatu muusa waa la soo sheegay qisatu ibraahim baa ku xigta qisatu luud baa ku xigta qisatu nuux calayhi salaam baa iyana kuxiga ku xigta qisatu daawuud wa sulaymaan calayhim assalaam baa ku xigi doonta qisada toddobaad qisatu ayuub calayhi salaam nebi ayuub qisadiisi weeye qisatu ismaaciil wa idriis wadilkifli iyagana isku meel baa lagu sheegayaa saddexdaas qisada sideedaad qisatu yuunus calayhi salaam qisada sagaalaad qisatu zakariya ilaa suuraddu waa suuratu lambiyaa ambiyadii baa laga warramayaa nebi zakariye qisadiisi baa la sheegayaa waxaa toban looga dhigayaa qisadii maryamo iyo wiilkeedii nebiyullaahi ciisa calayhi salaam intaasba waa waa la sheegayaa marka waxaa ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala walaqad aataynaa ibraahiima wacizatii wajalaali baan ku dhaartay laqad aataynaa ibraahiima ibraahim waxaanu siinay rushdahu baanu siinay maa fiihi salaaxuhu wa hudahu hanuunkiisii baan siinay min qablu horay horaydee min qablu min qabli muusaa wa haaruun nebi haaruun iyo nebi muuse oo walaalo ahaa hortood intaan iyagaba aysan imaan baa nebi ibraahim sii siin min qablu hore yaraantiisii baanba siinay saasaanu nebiyullaahi ibraahim aanu u siinay rushdigu waa baadinimada iyo dhumidda khilaafkeeda tan ka soo horjeeda weeye wa kunnaa waxaanunu ahaanay bihi nebiyullaahi ibraahim caalimiina wa kunnaa caalimiina bihi waxaanu ahna kuwo caalimiin ku ah bihi nebiyullaahi ibraahim maxaanu ognahay biannahu ahlun limaa aataynaahu waxaanu siinayno inuu ahl u yahay oo mudan yahay ayaanu ognahay oo hanuunka iyo nubuwada iyo arrimaha la midkaaba bihidan jaar iyo majruurkan lasoo horumarinayo wa kunnaa bihi caalimiin waxa weeye ihtimaamka arrinka la siinayo iyo aayaadka hooriskoodo iyana la ilaalinayo wa kunnaa bihi caalimiin id wakti aataynaa soo maynaan lama soo dhihin walaqad aataynaa ibraahiima baan siinay id wakti baan siinay halkaa ku xidhid oo ku tacallujisid id wakti qaala uu yidhi baan siinay ama maahee wa kunnaa bihi caalimiina id wakti qaala uu yidhi waanu ognahay oo caalimiin ku nahay nebiyullaahi ibraahim uu yidhi liaabiyihi aabbihiis aazar baa liiji wuxuu ku yidhi id qaala liaabiihi wa qowmihi markuu ku yidhi aabbihiis iyo qoomkiisiiba qoladii uu ka dhashay weeyaan hadalkan soo socda ayuu markaa ku yidhi oo uu u sheegay id qaala liabiihi wa qowmihi markuu ku yidhi baanu hurushdigiisii siinay muxuu yidhi maa haadihi tani maxay tahay atamaaiilu ee tamaaiisha ah war sawiradan iyo tamaaiishaani maxay yihiin asnaamtan aad ku dullugadyihiin allatii taasoo antum idinkuba lahaa calayhaa lahaa bimacnaa calaa lahaa calayhaa dusheeda caakifuuna kuwa ku dulnagi aad tihiin maxay yihiin tamaaiishan atamaaiil jamcu timhaal waa suuro la samaynayo oo makhluuqa markay u eg tahay oo loo ekeysiiyo ayaa tamaaiil la yidhaahdaa khalq ilaahay buu ku shabahayaa tamaaiishaani waa maxayt waa sawiro iyo waxay sameeyeen allatii taasoo antum idinku lahaa calayhaa dusheeda caakifuuna aatiin kuwa ku dulnagi marka waxaa la yidhi ma haadihi tamaaiisha uu yidhi waa taxqiiru laha wuu xaqiraya war waxaani maxay yihin tamaaiisha isagoo ogbow misna tajaahul isku samaynaya si ninaan ogeyn ilaa wuu ogyaho wuu yaqaana waxaan kusoo koray meesha tajaahul baa la yidhaahdaa markaas wuxuu yidhi maa haadihi tamaaiil allatii antum lahaa caakifuun qaaluu waxay dhaheen wajadnaa waan helnay aabbaa'anaa aabbayaashana caabidiina iyagoo caabudayaanu helnay lahaa iyada lahaa caabidiina lahaa iyada caabidiina iyagoo caabudaya ayaanu aabbayaashaya soo gaarinay aabbayaasha ayaan markaa ku garba tabsanaynayo taqliid liaslaafina kuwii naga horreeyaan ku raacaynaa wey ibnu kasiirku wuxuu yidhi lam yakun lahum xujatun wax xujaah umaysan ahaanin markii laga reebo aabbayaashood oo dhunsanaa wixii ay sameeyeen inay dhahaan aabbayaashaas unbaan ku raacaynaa bes intaa unbaa xujadoodu noqoto qaala ilaahay qaala wuxuu yidhi laqad kuntum waxaa ahaateen antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayaashiinba fii dalaalin baadilinimo dhexdeed dalaalkaasoo mubiinin cad baadilnimo cad qaalada ayaa leh nebiyullaahi ibraahim qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahim iyagii buu la hadlayaa laqad kuntum wallaahi laqad kuntum waxaa ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiinba fii dalaalin mubiinin baadilnimo cad dhexdeed khasaare cad dhexdeed ayaa ku dhex sugantihiin taas baa ku sugantihiin buu yidhi qaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa aji'tanaa ma waxaad noola timid ibraahiimow bilxaqi xaq mayaa noola timid am anta mise adigu min allaacibiina laacib baa tahay min allaacibiina kuwa iska caycayaarayaat ma waxaan makaa dhabbaa waxa aad sheegaysa makaa dhabbaa mise waa kaa cayaara qowlkaadaani ma xaqbaa mise waa kaa kafta waxay la yaaban yihiin inkiridda uu inkiray oo ka hor yimid waxay iyagu ilaahiyada u haysteen way fogaysteen waa u qaadan kari waayeen taasi waxay dhaheen war amuu iska kaftamayaa aysan dhab ka ahayn saasay markaa u weydiiyeen waxaani makaa dhabbaa aa leedahay maa haadihi tamaasiilu latii antum lahaa caakifuun hadalladan iyo waxaani makaa dhabbaa mise waa waa kaa cayaara saas bay ku yidhaahdeen markaasuu wuxuu u sheegayaa inay dhab tahay cayaar aysan meesha oolin qaala wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe rabbukum rabbigiin rabu samaawaati samaawaadka rabbigoodii wey iyo walarda ardooyinka rabbigood ilaahay rabbigiin ah waa rabu samaawaati waalardi wa rabu lard ardada iyo samaawaadka rabbigoodii weeyaan rabbigiin alladii allahaasoo fadarahunna samaawaadka abuuray abuuray samaawaadka allahaasaa rabbi idiin ah asnaamtan aada dulku dulnagidihiinna wax rabbi oo ay idiin tahay haba yaraatee ma jidho weeyaan ee rabbigiinu kaa weeyaan sidaas buu ula hadlo alladii fadarahunna samaawaadii cirarba abuuray oo fadarahunna damiirka markaas waxaynuu celinay samaawaadkii iyo ardooyinkii waxaa kaloo loo celin karaa tamaaiisha rabbukum rabbigiin rabu samaawaati waalardi wey alladii allahaasoo fadarahunna abuuray waxaan aad caabudaysaan oo tamaaiisha ah sawiradan aa ku dulnegidihiin allaha abuuray kaabaa rabbigiin ah oo markaa damiirkii tamaaiisha loo celiyo waana aniguna calaa daalikum kinas min ashaahidiina baana kuwa ka markhaanti kacaya waxaan shaahid markhaanti furayaa ilaahay waxdaaniyaan ugu markhaanti furaya oo uqiraya wa ana aniguna calaa daalikum kiinaas min ashaahidiina ayaanahay shaahid markii la helo dad wax isku haysta markhaanti soo dacwadii shaahidkaa laguma xukumo laguma gooyo waxaan hadda aynu ka wada hadlayno rabbi inuu yahay rabu samaawaati waalardi koonkoo dhana abuuray wa ana aniguna calaa daalikum kiinaas isaga ah min ashaahidiina baanahay kaa aan idiin sheegay oo ah rabbi inuu yahay rabu samaawaati walard wax ka soo haraysa maya cidduu doono ha noqdo min ashaahidiina baanahay min alcaalimiina bih kuwa ku ogaalka leh ku cilmiga leh ku garashada leh shaahidiin oo kuwa markhaanti kicid hadda gaara loogama jeedo waxa weeye waxaa looga jeedaa kuwa arrinta ogaalkeeda leh baan ah kuwa qiraya baan ah ee min allaacibiina ma-ah taas buu ugu caddeeyey watallaahi baan ku dhaartay u ilaah baan ku dhaartay laakiidanna dhagreen oo makriyeen asnaamakum asnaamtiin bacda an tuwalluu mudaaricu walla intaa jeensateen dabadeed mudbiriina xaalatiin kuwa daba duway oo rubaaciya mudaariceedu weeye bacda an tuwalluu intaa jeensateen waa u xeeladaysanayaa waa dhagrayaa waa u magaranaysaa laakiidannada waxaa weeyaan macnaheedaa sida ah asnaamteenna sidaas baan ku samaynayaa bacda an tuwalluu mudbiriin waxaa la yidhi waxay lahaayeen maalin isku imaatin oo ciid ah oo sanadkiiba mar ay aadaan meeshaas oo iskugu tagaan aazar baa wuxuu yidhi ibraahim la hadlayo bal inakeen maanta ciiddayada noo raac haddaan raacdin diintannada way ku cajabgelin doontaaye wuu raacay meel waddada dhexdeedaa markii la marayo buu alqaa nafsahu ilal ardi dhulkuu isku dhufto nebi ibraahim dhulka markuu isku dhuftay oo istuuray qaala wuxuu yidhi innii saqiim waan yaray jirana fa nadara nadratan fi nujuum faqaala innii saqiim tow saa xagga u fiirshay wuxuu yidhi waaba xanuunsana tabcaan baana waa jiranayaa buu yidhi waayo waa jirana markuu arkeen inuu dee jiro u sheegtay ou yidhi weliba lugaha layga hayaa iskaga tagay iyana meeshoodiiba aadeen kuwii u dambeeyey markay meesha marayeenba wuxuu yidhi watallaahi la akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin ilaah baan ku dhaartay haddaana asnaamtiinna maanta baabah ka dhigin oo aanun jejabin intaa jeensateen dabadeed nin baa maqlay markaasuu faxfidaha kelimaddaa ka qabta hebel baa kelimad ka qabtay ma maqasha kelimadaasoo ka qabta ka xafid dhegtiisaa ku dhacday nin meesha marayay qoladan sii socoto ka mid ahaa tafsiirulkhaasinkaa soo raray kelimadaas markuu ninkaasi maqlay sidii baa lagu tegey isagiina wuu dhaartay nebi ibraahim wuxuu ka jiran yahayna dee saddexdii jeeroo nebi ibraahim saddexdii beenoodoo la yidhi been xagga muuqaalkaa laakiin iska sarbeeba ahaa ilaa waxay caabudayaan iyo waxaanu ka xanuunsan yahay saddexdii arrimood oo ku cudurdaaranaya saddex beenood baan sheegay shafaacada iyo hadhow markii lasoo gaaro mid ka mida weeyaan laakiin been macnaha beentaan kaloo dembigala aan ahayn mid ka mida weeyaan fajacalahum wuxuu ka dhigay asnaamtii judaada judaadan burbur buu ka dhigay asnaamtii waa jajabiyey ilaa kabiiran mid weyn oo lahum asnaamta u ahaa mooyaane asnaamta lahum u celin kooda u weynaa baan ree mooyaane buu reeba ama ilaa kabiiran mid weyn oo lahum caabidiinta u ah kuwii caabudayey ya koodii kuway asnaamtii caabudayeen kuwii wax caabudayey sanamkii u weynaa buu reebo calaa kullinba sanamkii u weynaa buu daayey oo uusan taaban oo faraha ka qaado jeedow leeyahy kaas ma burburin wixii kale oo dhanna baabah buu ka dhigay waa jejebiyey faaskiis inta qaatay buu baabah ka dhigay ilaa kabiiran mid weyn kabiirkaasoo lahum asnaamta u ahaaday mooyaane see ugu weynaa aad bay u weynayn jireen ama waa ugu muuqaal weynaa ama labadaba waa isku darsada muxuu kaa u daayay lacallahum waxay mudan yihiin kuwaan dhumay oo caabuda asnaamta ilayhi kaa kabiirkaa yarjicuuna inay u soo noqdaan lacallahum waxay mudan yihiin ilayhi un isaga xaggiisa kaa weyn yarjicuuna inay usoo laabtaan oo ay dhahaan waryaa keligaabaa ka haray waxaan caabudaynae waryaa idin laayey waryaa idin burburiyey inay su-aashaa weydiiyaan inta usoo noqdaan buu kan ugu reebo saas buu ugu daayay waxaa la yidhi intou kaa iska daayey oo faaskii luqunta u suray buu iskaga dhaqaaq marka wuxuu rabaa inay inta yimaadaan ay dhahaan war wixii yaryaraayoo dhan waa la baaba-shay adiga maxaa dhacay waan fayowdahay muxuuse yafaaska kuugu jira luqunta iliyo gacnaha ilaa balaayoy u samaynayaan gacno iyo indho iyo madax iyo balaayay asnaamta ka wada dhigayaan balaayo wada waaweyn oo meel soo fadhiya bay ka dhigayaan markaasay wuxuu rabaa isagu inay arrintu u caddaato inaysan waxaan waxna anfacayn wax iska celin karin wax dhibi karin cibaadaday caabudayaan baatil tahay waxaasoo dhan buu rabaa inuu caddeeyo kaasoo markaa u suro culimmada qaar baa waxay dhaheen lacallahum waxay mudan yihiin yar ilayhi ibraahim damiirka u celiyey ilayhi ibraahim xaggiisa yarjicuuna inay u soo noqdaan ilaa waxa weeye waxaa la ogaa inuu aad u diidanaa asnaamtan oo caayi jiray oo col la ahaa markaas bal inay markaa isaga inta u yimaadaan ay markaas la doodaan oo wax weydiiyaan oo usoo noqdaan isagay marka judaadan buu ka dhigay judaadan waa burbur fitig fatig ibr buu ka dhigay qoladii marka waa soo noqdeen meeshoodii ciidday ka yimaadeen asnaamtiiyo sidii aabay u yimaadeen qaaluu markaa waxay dhaheen qaaladu halkaasi la socotaa markay yimaadeen waxay dhaheen man kumaa facala falay haadaa ficilkan biaalihatinaa ilaahyadayadi ilaahya wax lagu falayo oo la baabi'inayo weeye waryaa ilaahyadayadi waxaan ku sameeyey innahu kaasi la min aldaalimiina buu ka mid yahay waxay dhahaan in istifhaam la keeno man qofkii facala falay haadaa waxaan biaalihatinaa ilaahyadayada ku sameeyey innahu isagu la min aldaalimiin iyo inay dhaheen qaaluu waxay dhaheen man qofkii facala falay haadaa waxaan biaalihatinaa ku sameeyey oo waxaan saa u sameeyey innahu isagu la min aldaalimiin kaas waa daalim saas bay uga jeedaan ama man facala yaa ku falay haadaa waxaan biaalihatina kii doonaba ha noqday innahu la min aldaalimiina weeyaan qaaluu waxay dhaheen marka kuwaa su-aashaa keenay kuwii kalea jawaabay waxay dhaheen samicnaa waxaan maqalnay fatan wiil dhallinyaro ah kaasoo yadkuruhum ilaahayada sheeg sheegayo ceebaynaya wiilkaasoo yuqaalu la yidhaahdo lahu isaga ibraahim magaciisana ibraahim baa lagu yeeraa ninkii markii kelimadii ka qabtay iyo kuwii u dambeeyey meesha marayey baa waxay dhaheen nagu waxaan wax sameeyey ma naqaan laakiin waxaan ognahay nin dhallinyaraa inuu hadal hayey magaciisana ibraahim baa la dhihi jira ninkaas waan garanaynaabay dheh fatan oo yadkuruhum xusaya waa maxay ceeb ku sheegaya iyo cay yasubuhum oo ceebaynaya oo yuqaalu lahu yusamaa ibraahim lagu magacaabo amau isagu hadde jajabiye qaaluu waxay dhaheen namruud baa meesha maamulaya ninkii gaalka ahayoo weynaa alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbih nin balaayaa baa meesha haysta ninkaa namruuda la yidhaahdo oo nin dhib badan ahaa meesha maamulayay baa la yidhahda qaaluu waxay dhaheen namruud iyo madaxdii kale oo meesha ka talinaysay kulligood qaaluu wowdaas isku soo wada xeroonaya faatuu la imaada bihi ninkaa ibraahiima fatan yadkurhum ta a sheegtay inuu yuqaalu lahu ibraahiima la imaada calaa acyuni nnaasi xaali ku sugan dadka indhahooda ummadoo dhan horkeena calaa acyuni nnaas bimar-an min annaas meel dadka iyagoo u wada jeedaan keena markii la keeno waa la ciqaabayaa si ciqaabtiisu dadkoo dhan cibro ugu noqoto ninkii waxaan sameeyey lagama hari kareen ilaahyow laayey lacallahum waxay mudan yihiin yashhaduuna inay xaadiraan ciqaabkiisa dadkoo dhan meelay joogaan halla keeno lacallahum yashhaduuna waxay dadku mudan yihiin ciqaabkiisa inay goobjoog ka ahaadaan oo ay arkaan waxa lagu samaynayo ama lacallahum waxay mudan yihiin yashhaduuna inay markhaanti kacaan waa la doona marka intaasaa meesha kugu jirha waa la keena ibraahiim qaaluu waxay dhaheen markii la keenay a anta ma adiga facalta ku falay haadaa waxaan ficilkan biaalihatinaa ilaahyadayada yaa ibraahiim ibraahiim abalambiyaa khaliil raxmaan waxa weeyaan taariikhdiisa iyo qisadiisu aad bay u cajib badanta waxaa la yidhi maadaa waxaan ku sameeyey maadaa saan u galay iyagii baa doodaya waxay leeyihin ilaahyada iyadu baa nala ka laayay qaala wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf facalahu waxaa falay ficilkan kabiiruhum kooda u weyn haadaa kana balaayadan madaxu faas ku suran yahay kaasaa baabaasha yidhi inta ka yareeray oo ku xanaaqay eber ka dhigay waa sameeyeen isagu ma dhihin ma samaynna ma dhihin su-aal baa la weydiiyey maadaa sameeyaa la yidhi isagu iskama hadlin bale facalahu kabiiruhum haadaa koodaan u weyn baa wuxuu yidhi baabaha ka dhigay muxuu ka carooday wuxuu ka caraysan yahay waxaan yar yarkaada aad la caabudaysaan isagaa ugu weyn ugu garaada badan isaga ma caabudaan isagii wuxuu leeyay maxaa keligay lii caabudi waayo ka dhiganta wuu xanaaqo inta yareyradu aad la caabudaysayn buu baabaha ka dhigay wakaa faasku madax u suran yahay ha garteen weeye kan weyn iyo kuwa yaryar iyo waxaanoo dhan ilaahay inuu ka caraysan yahay waxay caabudayaan allaha weyn inuu cibaadada leeyahay waxaan yaryarkaana cibaada aysan mudnayn balaayada ah intaa marka u sheegay oo xujadii ku dul ogay wuxuu yidhi fas'aluuhum weydiiya iyaga kuwan laftooda la jajabiyey in kaanuu hadday yihiin yandiquuna kuwa hadlaya haddee iyaga waraysta hadday hadlayaan waxa weye shardigii baa la dibriday jawaabkii baa soo hormaray waxay ka dhigan tahay in kaanuu hadday yihiin yandiquuna kuwa hadlaya fas'aluuhum weydiiya weydiiya iyaga hadday hadal awoodaan wuxuu tusinayaa inaysan hadlayn sidiina u necab yahay wuxuu kaloo u sarbeebayaa waxaana inay baadil yihiin awalba aabbihii wuxuu ku yidhi lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugnii canka shay-an maryamaynu ku soo marna wuxuu rabaa inay dhahaan dee ma hadlayaan oo dee wax ma iyagaa sheegi kara oo yidhahdo hadda maxaa u caabudaysaan haddaysan hadli karin farajacuu way noqdeen markuu hadalkaa ku yidhi ilaa anfusihim naftooda intii kaabay u noqdeen iyo caqligooda hadalkiibaa meel ka taabto reer dhahay waa runa waxaan haddaysan wixii dhibtaa u geysan sheegi karin dee ma yagaaba mudanba cibaadaba faqaaluu waxay dhaheen markay hoos u wada hadleen innakum idinku antum idinku addaalimuuna bati markaan caabudeen waxaan waxba tarayn idinkaaba daalimiina waa soo dhowaadeen ma ujeedaa xoogaa masaladiiba dareen baa galay uma intaa ka bacdi nuqisuu waa la rogay calaa ru'uusihim madaxyaashoodii baa loo gembiyey qiriddii intay ka tageen beecanaad iyo madax tiirin bay ahdeen uma nuqisuu calaa ru'uusihim maxay dhaheen war meesha intaasaan beladaan caabudayna maanta meel cidlaa ugama dhaqaaqi karne waxa weeye naga joojiye waxaan nukusuu calaa ru'uusihim markaas waxay dhaheen intay ibraahim kusoo noqdeen laqad calimta waad og tahay ibraahim maa haaulaahi kuwaan inaysan ahayn yandiquuna kuwa hadlaya markaana leedaha orda weydiiye hadday hadlayaan adba waa ogtahay inaysan hadlayn maxaa noogu dir laqad calimta maa haaulaahi yandiquun inaysan hadlayn adigu waa ogta saasay ku yidhaahdeen see noo dhihi ka dhaa wax weydiiye way qirteen horta waxaan inaysan hadlayn waxna tarayn qaala wuxuu yidhi afa tacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illahi ilaahay sukadiisa maa mayaa caabudaysaan laa yanfacukum aan idin anfacayn shay-an waxba aan idin tarayn walaa yadurukum aanna idin dhibaynin uffin uf baa u ahaatay lakum idinka iyo welimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni uffin uf baa idin ahaatay lakum idinka iyo welimaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan buu ku yidhi min duuni illahi ila sukadiisa caabudaysa afalaa tacqiluun war maydaan waxba garanay waxaad samaynaysaan sancadiinna xumideed xaggee caqliga idinka aada qaaluu waxay dhaheen xariquuhu war ninka guba ibraahiima hala gubo wansuruu una heeliya aalihatakum ilaahyadiinnana u heeliya ilaahyadiinna maanta garab ha la siiyo meesha dagaal baa ka jira iyaga gacanta ha la siiyo wey ibraahim ha laga qabto aalihadiinna u hiiliya ilaahyadiinna maanta hiil siiye ibraahimna halaguba dab ha lagu shubo in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa falaya dee faxriquuhu guba ibraahim hala gubo ilaahyada in kuntum haddaad tihiin faaciliina kuwa falaya yaa dee u hiiliya ilaahyadiinna ibraahimna guba markaasay dab shiteen dabkii markay shiteen xaabo badan bay keeneen baa layidhi bul bil bay gurayeen mufasiriintu waxay dhaheen bil bay xaabo soo ururinayeen waagii dambe xataa waxaa dhacaysay islaamtu hadday xanuunsato nadar bay geli jireen waxay dhihi jireen haddaan caafimaado nadar waxaan ku galay dabkaa shidan inaan ibraahim lagu gubayo inaan xaabo ku daro islaamka saxaabay la soo ordaysaa marka waa la shideen waa la shideen waa la shideen god baa lagu shiday dabkii waa la huriyey xaabadii baa lagu guro olol iyo holc baa kor u baxay xataa shimbiraha hawada lalaya baa soo dhacaya kulaylkaa kore bay kusoo duldhacaya waa gubanaya ibraahim baa la soo qabta waa la xirxiray waa laga tira badanya manjaniiq baa la yidhaahdo laan cigaane la yidhaahdo laandayrbaas oo lagu dagaalami jiray bay ku xireen dabkii baa lagu tuuray laandayrtaa lagu fakiyey dhag jibriil baa yiri baa la yidhi alaka xaaja dan ma leedahay soo yidhi amaa ilayka falaa adiga dankaa ma lihi gacanisi iyo gurmadiisii ma dhihi waa malag weyn jibriil ilaahay awoodsi saasuu yidhi soo yidhi rabbigaa weydiiso marka de ilaahay bari soo xasbii min su'aalii cilmuhu bixaali inaan wax weydiiso waxaa iga filan ogaalka ilaahay ogyahay xaalkayga wuxuu ilaahay moogyahay aanu sheegayaan ma jirin ilaahay xogtayda waa hayaa laakiin waxaa la yidhi qisadaas waxaa ka xoog badan in uu yidhi nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray xasbiya allahu wa nicma alwakiil waana kelimadii nebi nebi ibraahim yidhi nebi ibraahimna markii la yidhi ina annaas qad jamacuu lakum isaguna xasbuna allahu wa nicma alwakiil ba isaga yidhi nebi ibraahimna markii dabka lagu tuuray oo yidhi kelimadu aada u weyn weeyaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dabkii markiisaa la yidhi baa qulnaa waxaan nidhi baa ilaahay yidhi yaa naaru dabay kuunii waxaa noqotaa bardan baaridan isimkii faacilo maserka looga jeeda bardan baaridan mid baarid oo qabow iyo wasalaama nabadgelyo calaa ibraahiima nebi ibraahim dushiisa saa ku noqo calaa ibraahim haddaan lagu darin qofnaba dab wax kuma samayseen wax iska qabowaan cidna wax ku karsan kareen wax ku samaysan kar iska noqon lahaa baa lii ibraahim baa lagu qabay calaa ibraahim bardan wasalaam bardan keliya haddii laga dhigana qabow baa baabi'in lahaa bardan iyo wasalaama qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaaman wax dhibah iyo qabowna ha tusin calaa ibraahim nabiyullaahi ibraahim dushiis dabkii bay amar rasay markaasaa waxba ma yeelin xargihii ku xirxirnaabay waxaa lihi dabka cunaysaa goynaysaa ay ku xirxireen isagayna jirkiisa taaban mayso ajaa'ibtaa balan ibnu cabbaas wuxuu yidhi haddaan ilaahay dhahayn wasalaaman ibraahimna qabow baa nafta u keeni laha bardan qulnaa yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahim ilahay wuxuu yidhi wa araaduu waxay la dooneen bihi ibraahim kaydan dhagar bay la dooneen iyo dhib fajacalnaahum iyagii baan waxaan kala dhignay alakhsariina kuwa khasaarada badan akhsaru nnaas wa aksar min kulli khaasin cid kasoo khasaadhay cidda ugu khasaarada badan ayaan iyagii ka dhignay markay damceen makri inay u sameeyaan nebiga ilaahay makrigiina ilaahay iyaga ku celiyey sidaas baanu ka dhignay darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab